Magaalada Barrow ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay amniga iyo horumarinta degmada Barrow. Kulankan ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka degmada Barrow, Golaha Wasiirada Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo qaar ka mid ah bulshada. Xasan Cabdiqaadir Maxamed, Wasiirka Amniga Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka warbixiyey ujeedka loo qabtay kulanka.
geeka oo taariikhda tutumisiyeed wali nin qabso meeshirkii amniga dowlad goboleed koonfur galbeed oo ku dhihi degmadan baraawe ee caasimada dowlad goboleed koonfur galbeed shirka runtii wali ahnay kula qayb galay saraakiisha qiibosha shalduum oo anka horeeyo taliyaha qaybta lixdanaad iyo taliyaha biliiska koonfur galbeed sidaasoo kale wasiiro wali niil rogay wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiir ku-xigeenka gaadiidka walaalawan atamis qaybta intan roogtooya niikula roogan maamulka degmada iyo guudhaan saraakiishii qiibosho shalduunga roogan walila ku ka hadalay arrimo guud oo amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo marxaaladda hata marahaayo iyo shaqooyinka socoto saas oo kale walila ku ka hadalay sigaare maadaama dowladdan degmadan nasiiban weeldhati in laka qabado shirkaas arrimo amnigii degmadan yala ku ka hadalay oo ankoreyto wada shaqaynta saraakiisha qiibosho shalduum iyo shaqada amnigii in la xoojiyo iyo saas oo kale bulshada unan shaqeyno degmadan roogto in amnisheesi sax ee lan sugo sida sharciga qaboona la dhagamo armoogas runtii walaaga xogaahay wal iska weedaarsaday kulamada noocan ah ayaa waxa ay qayb ka qaataan horumarinta deegaanka iyo sidii loo horumarin lahaa xaaladda guud ee degmada Baraawe